waxaa sare ukac laga dareemayaa qiimaha la iibiya raashiinka noocyadiisa kala duwan ee suuqyada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sare ukacan ku yimid qiimaha la iibiyo bariiska baastada burka saliidda ayaa waxaa sababay kadib markay hakad ku yimaadeen gaadiidkii keeni jiray raashiinka gudaha magaalada beledweyne qaar ka mid a ganacsatada kunool magaalada beledweyne iibiyey raashiinka noocyadiisa kala duwan ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaalaha sababay sare ukacani raashiinkan beledweyne waxay kaga yimaadaan dekeda boosaaso berbera iyo muqdisho saddexaasay kaga yimaadaan waana raashiin aada u tayo sareeya sarakac aada u weyn baa jiro sababtoo ah sokorta waagii hore waxaa la iibin jiray soddon iyo sideed hadda halkii u maraya laba iyo afartan kiishkii ariiska afar iyo soddon buu ahaa hadda waa shan iyo soddon waxaa ku soo haray burka afar iyo labaatan iyo bar shan iyo labaatan buu ahaa haddana waa toddoba iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan saliidoo kale waxay ahayd toddoba iyo labaatan iyo bar iyo sideed iyo labaatan wax ku dhow haddana waa kow iyo soddon sarakac aada u weyn baa jira badeecada radio beerada ku dhowahay magaceedu waa axmed cali xasan kana mid ah dadka wax ku iibiyo magaalada beledweyne khaasatan dadka iibiyo raashinka noocyadooda kala duwan marka baqaarkan waxaan ku iibinaa raashinka iyo agabyada noocyadooda kala duwan ee dhankaas iyo cunnada la xiriiro raashinkan inta badan aan iibino noocyadiisa kala duwan waxay noogu yimaadaan dhankaas iyo caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho marka waxay nooga soo degaan dhankaas iyo muqdisho wallaahi kolley caqabada haddaan kala kulanay ma arkin inta raashinka iibinaynin laakiin soomaalmar dhaxa caqabado waa ay kugu dhici karaan oo marar qaar wadooyinka ayaa xirmi karo oo raashinka sare ukac ayaa ku yimaadi karo marka markii wadooyinku ay xirmaan oo kale ama xilliyada fatahaadaha oo kale ama xilliyada roobaadka oo kale xilliyadaas ayaa dadka caqabada lagala kulmaa oo raashinkii wixii la iibinay qiimihii uu isbedelaa sare u kacaan ku yimid qiimaha raashinka ee magaalada beledweyne ayaa la sheegay sababtiisa inay tahay hakad ku yimid gaadiidka keeni jira raashinka gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo durbana bulshada ku nool magaaladaasi gaar ahaan kuwa danyarta ay walaac ka muujiyay arrintaasi